asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu kaga sheekayno howlo fara badan oo dhaqankeenni iyo hiddiheenni iyo noloshiiyo waayaheedii xidhiir la lahaa kuwaasoo laga yaabo inay hadba weji hor leh soo mariyeen ama ay isbedelo kala duwan la kulmiyeen isbedeladaasoo laga yaabo mar inay ahaayeen kuwo aad iyo aad hayraartooda u wata ama dhibaatooyinkooda u wata marna inay ahaayeen kuwo aad iyo aad u wanaagsan mar kalena laga yaabo inay ahaayeen kuwo culaysyadooda wata marka xubnaheenna sidooduba waxay ka hadlaan howlaha noocaasa iyo waayaha adduunka ee lasoo maro waxyaalaha ay noloshu ka sheegto ama cabirka ay waayuhu ka bixiyaan ama cabirkii ay ka bixiyeen khubradii afyaqaanada ahaa iyo murtimaaladii kuwaasoo naftooda iyo nafta dadweynahaba ku qancin jiray waxyaalaha ay arkahayaan waayahana kaga sheekayn jiray kuna waarin jiray hal mahmaaha ama hal geeraara ama hal gabaya kuwaasoo laga yaabo inay dadaal xoog le ku bixinhayeen bal sida ay dadka uga dhaadhicin lahaayeen waxyaalaha maaragtay cusleeya nolosha ama cusriyada soo mara ama maaragtay waayaha adduuna indhaqabsiga leh ama kuwa maaragtay bukoorada kurida iyo indhabubta dadka ee waayaha adag ah kuwaas inay ka qanciyaan kuwaasoo laga yaabo weliba inay hal mahmaaha kugu soo koobaan oo aad ku qancdo halkaa mahmaahdoo laga yaabo marka ay ku siiyaan ama ay ku dhahaan war mahmaahda iyada ah soomaada maqal ama mahmaahbaa sidaa iyo sidaa ahayd laga yaabo inaad si fiican u qanacdo taasoo laga yaabo durba wixii aad garanaysay ama wixii aad tabanaysay inaad halkii kaga boodo ayaa laga yaabaa taasoo ah mid haddii eeba idmahayo isbeddelka waayaha iyo nolosha qayb ka ah marka haddii eeba idmahayo xubinteena murtada maantana waxa ay ka hadlaysaa oo la yidhi oo tilmaan ay ka bixinaysaa bahalka libaaxa la dhaho dabeecado fara badan ayuu leeyahay dabeecadahaasoo isbabedela ha isbabedelaana haddana waa bahal yaqaana cadowgiisa saaxiibkiisa iyo midka aan waxba yeeli karin intaba kala garanhaya waana bahalka aad garanaysa ee daymada ku garta qofka la dagaalsan ama midka cadhaysan ee raba inuu hujuum ku qaado ama uu waranka tiimbiyo ama uu toogta ku liifo midka raba qofka isaga ayaa qofka noocaasa libaaxu waxa uu ku gartaa daymada hore kolkuu daymada hore ku gartana waxa uu u diyaargaroobaa sidii uula dagaali lahaa ama uu isu difaaci laha waa dhaqamadiisa waxa uu leeyahay libaaxu siaad u ogtihiinba mahmaahyo badan middan maanta aan ku soo qaadanaynana waxay ahayd saddex nin ayaa libaax soo raadsaday kolkaasuu inta meel fadhiistay oo soo jeestay oo jilbaha dhigtay ayuu kusoo jeestay markuu kusoo jeestay arkeen inay saa uu kusoo jeestay bahalkiina dagaalsan yahay uu jiqilada buuray isagoo maaragtay shaarubtii iyo wixiisaa usoo kala saarahaya ayaa mid ka mid ah saddexdii nin baabaqay markaasuu yidhi waryaaya mid ma ogtihiinsaa la yidhi haye mid maxay suu yidhi waxaa la yidhi libaax nin galay iyo libaax nin ganay iyo nin galladayba og baa la yidhi ma ogtihiin hadda wuu og yahay warmaha aan wadanno inaan ku tuuri doonno in kaleento libaax nin galay iyo nin gannadayba galladayba og baa la yidhi bal sidaas u ogaada ayuu yidhi waa una taantu rogay bahal baqa mar hadduu baqdayna dee waad og tahayoo col sidiisaba haddii nin baqdo waxaa laga yaabaa colkaa inuu boodfuro ku dhaco dhammaantoodna ay ooda jibiyaan waana qayb ka mida dhibaatooyinka dadku waxyaalaha ay ku tashadeen soo gala ee boodfaruurka ku noqda waxau yidhi libaax nin galay iyo nin galladayba og nin ganay iyo nin galladayba og nin galay nin ganay waxaa weeye waa nin nabar ku toogto ku dhuftay nin galladayna waxaa weeye waa mid wanaajiyey oo wanaag u galay oo aan wax dhibaataa iyo qardoof iyo dhibaato midna kula soo aadin labadaaba libaax wuu ogyahay soo ma ogdin buu yidhi waxa ka baxe bahalka soo dagaalka dhinacaaga ka gal markay dhaheenna jaantuu rogay oo bahal baqa ah ayuu waray mahmaahda maanta ayaan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta ciidankii iibe waxaa la yidhi meel dhiig yaallo dhaqasho lagama sheegto meel dhiig yaallo dhaqasho lagama sheegto